لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاقين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاقين
dhibaatooyinka ay ajihizada elektarooniga ah sida moobeellada iyo laabtoobyada ay ku hayaan carruurta ayaa ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee uu qoys weliba ka sheeganayo carruurta ayaana wakhti badan ku qaata horfadhiga shaashadaha moobaylka arrinkaasi oo keeni kara baaba' ka dhan ah maskaxda cunuga dhallaanka ah ee koritaanka wado in ilmaha ay wakhti badan ku qaataan ajihizada elektarooniga ayna laasimaan daawashada moobaylka ayaa waxaa ka dhasha dhibaatooyin caafimaad iyo mid nafsiyadeed
الهلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق warbixintan oo ah qormo uu qoray aqoon-yahan lagu magacaaba cali jabbaar ayaan idinkugu soo gudbinaynaa dhibaatooyinka ay taleefannadu dhaxalsiiyaan ubadka iyo waajibka arrinkaasi ka saaran waalidka marka hore saamayn taban oo baaxad leh ayay moobeelladu u geystaan carruurta daraasaad cilmiyeed oo xilliyo kala duwan soo baxay ayaana daaha ka rogay in moobeellada iyo si guud qalabka daawashada loo adeegsado in lagu beddelo dhaqanka ubadka islamarkaana lagaga dilo dareenka mas-uuliyadeed iyo ka faa'iidaysigiisa wakhtiga sidoo kale qalabka wax laga daawado ayaa dhibaateeya carruurta caafimaad ahaan isagoona saameeyo xubno muhiim ah oo ka mid ah jirkooda waxaana ka mid ah in uu iftiinka moobeelka saameeyo isha cunuga yar iyo in uu gaabto araggiisa isagoo ay da'diisu yar tahay marka labaad qalabka daawashada oo ay taleefoonnada kaalinta koowaad oogu jiraan ayaa dibdhiga in ubadka ay u koraan jismi ahaan sida dabiiciga ah ubadka marka ay da'doodu yar tahay waxaay u baahan yihiin nashaad jireed sida in ay ordaan amaba dhexdooda ciyaaraan marka haddii ay arrimahaasi meesha ka baxaan oo daawasho lagu beddelo waxaa ka dhashay inuu kori waayo cunuga jirkiisana uu dhismi waayo intaasi iyo in kale oo ah saamayn taban oo jireed iyo caafimaad ayay daawashada badan ee moobeelladu u geysataa ubadka da'da yar sidaasi si la mid ah waxaa jira saamayn nafeed oo ay moobeelladu ku reebaan carruurta ay da'doodu yar tahay waa marka koowaade cunuga badsadaa la noolaashiyaha haatifka waxa uu noqdaa mid aanan ku wanaagsanayn xiriirka guud ee bulshada iyo la tacaamulka dadka waayo waxa uu cunuga la qabsanayaa la noolaashiyaha moobaylka kaasi oo uu wax waliba ka doorbidi doono sida waxbarashada xoogsiga iyo la tacaamulka bulshada in ay yaraato dhiifoonaanta ubadka iyadana waa mid ka mid ah saamaynta taban ee ay qalabka daawashadu ku reebaan ilmaha da'da yar xaqiiqo qaraar ayaana odhanaysa mar waliba oo uu bato agabka daawasho ee uu isticmaalayo cunuga waa mar waliba oo ay badato in uu qabatimo daroogana ay u noqoto ubadka daawashada iyo adeegsiga moobaylka arrinkan ayaana welwel badan ku hayo waalidiin badan oo ilmahooda ku aafaysan yihiin shaashadaha daawashada haddaba maxay tahay waddada ugu wanaagsan ee looga hortegi karo arrintan iyo kaalinta ay waalidiinta ku leeyihiin in ay ubadkooda ka ilaaliyaan qabatinka agabka daawashada waalidka waa qudwada cunuga waana qofka isbeddelka ku samayn karo ilmihiisa waxaana dushiisa saaran mas-uuliyaddooda iyo in uu kula dadaalo waxa anfacaya adduunkooda iyo aakhiradooda in cunuga da'da yar ama hanaqaadka ah uu wakhtigiisa u badan la qaato moobaylka ama si guud agabka daawashada ee elektarooniga waxa ay dishaa awooddiisa iyo karaankiisa waxaana hoos u dhaca la tacaamulkiisa dadka waalid weliba waxaa la gudboon in ilmihiisa xilliga ay da'dooda yar tahay ka ilaaliyo wax waliba oo dhibaya diintooda naftooda iyo akhlaaqiyaadkooda si uu u hanaqaado jiil dahabi ah islamarkaana ka badbaaday dhagaraha cadowga islaamka kuna xiran qur'aanka kariimka iyo siirada rasuulka sala allahu calayhi wasallam waa in qof waliba oo bulshada ka mid ah uu u saciyaa arrinkaasi si ay u soo baxaan jiil difaaca diinta islaamka anfacana bulshada muslimka ah
الناس هذا حظه مال وذا أفلى